Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12 3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalinkii talaadada ee bisha noofambar ahayd siddeed iyo toban waxaa xarunta rotary club ee xaafadda footscrey ee malborn ku taalla laga raray konteynar ay ka buuxaan qalab caafimaad kaas oo loogu deeqay cisbitaal ku yaala magaalada dirdhabe ee etoobiya xarunta ayaan haddaba tegay si aan indhahayga ugu soo arko raridda konteynarka dhar sariiro qalabka neefta qalabka suuxinta iyo qalabyo kala duwan oo loogu talagalay dadka naafada ah ama bukaan socodka ah ayaa ka mid ahaa agabka lagu guray konteynarka mas-uuliyiin iyo madax kala duwan ayaa ka soo qayb galay xaflad kooban oo loo qabtay raridda konteynarka oo ka mid ahaa danjiraha etoobiya u fadhiya dalkan austraaliya jaamac faarax oo ah agaasimaha iskaashiga caalamiga ah ee hay-adda rotary club footscrey ayaan ka waraystay xogta shixnadan loogu deeqay cisbitaalka oo iiga warramay cabdinuur aad baad u mahadsantahay maanta waxaan samaynaynaa konteynerkii labaatanaad ayaan u diraynaa magaalada dirdhabe hosbitaal la yidhaahdo diljora hosbitaal marka isagaan qabanqaabadiisii ku jirnaa iyo raridiisii marka taas baanu maanta yacni ujeeddadayadu ay tahay konteynerkan maanta la rarayo maxaa ku jira alaabta ku jirtaa maxay u badan tahay Aa, alaabta ku jirtaa waxaa iminka matalan kale waxaa ku jira mashiinada keliyaha lagu safeeyo ultrasound baa ku jira sariiraha specialka ah ee weliba i c u da ku jira sariirahan caadiga ku jira waxaa ku jira wixii ay la isticmaalayeen consumable fara badan oo ay u baahan yihiin baa ku jira dhar waxaa jira aada u qaaliyo meesha ku jiraa jira marka qalab caafimaad looga baahan yahoo dhan ayaa ku jira oo weliba ventilation anesthetic machines waxaan oo dhan baa ku jira iyo transfer trolley oo runtii aad aada u qaaliyo ood arki doonto xabadda transfer trolleyga mararka qaar waa afartan iyo lix kun marka ilaa koob iyo toban transfer trolley aa ku jira waad qiyaasi kartaa cisbitaalka aada magacooday jaamac oo ma cisbitaal dowladeed oo shacaba mise waa mid gaar loo leeyahay isbitaalkani waa isbitaal eh, shacabku leeyihin public hospital wey anu sidaydaba isbitaalada privateka ma caawiyo waxaan keliyan caawiya isbitaalada public ah marka waa laba isbitaal oo public ah ku yaala mid ka mida baan doortay labada hospital waxa- mid waxaa layidhahda diljora kana sapian baa la yidhahdaa marka hospitaalkaan u diraya diljora la yidhahdaa laakiin mashiinada ku jira qayb ka mida maadaama infrastructureka dialysiska sapian layihiin markay halkaa tegaan waxaa loogu deeqayaa hospitaal kaloo isna public oo la yidhaahdo sapian fikir guud ma naga siin kartaa rotary club waxa uu yahay iyo sababta uu shaqadan u hayo ha rotary club waa urur caalami ah oo ka kooban kumanaan kooxoo min kooxa ah maxalliga ah ilaa heer caalami ah kuwaasoo iskugu xidhan si ay u qabtaan adeegyada bani aadamka horumarinta bulshada iyo dhiirigelinta nabadda waxay diiradda saaraan arrimo badan oo ay ka mid yihiin horumarka caafimaadka waxbarashada ee fayo qabka bulshada iyo taageerada dadka nugul waxaanu leenahay xarumo matalan sida eh, dib u heshiisiinta oo kale ama peace conflict resolution baan leenahay waxaan la dagaalanaa cudurada fa- eh, fighting disease waxaa kaloon samaynayaa biyo nadiifa sanitationka hygieneka iyo waxbarashadan sarnay grown local health marka xarunta iyadu sida ay meelaha kale ugu taallo eh, un-to ay new york ugu taallo xarunta iyaduna waxay ku taallaa chicago illinois marka waxaan leenahay ilaa laba milyan iyo badh membersaan adduunka ku leenahay marka halkan aanu joogno oo footscrey ku taalla waa qayb ka mida een, mashruuca weyn ee aada qeexday laan yar oo ka mida unbaabay u eg tahay inkastoo ay aada u ila buuxday oo aniga ay ila weyn tahay mise sidaa miyaa ye meeshan waxaan idhahnaa donation in kind waan iskugu nimaadnaa oo waxaan samaynaa alaabaha nooga yimaada hosbitaalada ayaan ku kaydsanaa marka west foodscray u- urur ka mida oo foodscray ayaa aasaasay meesha asal ahaanteedii oo u diraya qalabka marka waa waa qayb yar oo aada u yar oo ka mida laakiin xarumaha aan leenahay way ka badan yihiin iyo waxqabadka iyaguba jaamaco adiga doorarkaagu waa maxay aad aad ka aad ku leedahay een, rotary clubka footscray iyo guud ahaan rotory clubkaba ma garad anugu rotary clubka waxaan ahaan jiray community service iyo international laba kun iyo labaatankii ilaa labaiyo kun koob iyo labaatankiina waxaan ahaa madaxa ururka haddeerna waxaan ahay agaasimaha guud ee caalamiga ee rotary club of footscray mashruucan aad u bixiseen oo hadda aan arkayay horn of africa project ee taariikhdiisa in yaroo kooban nooga sheekeey yaa bilaabay sideeba kusoo bilaabmay ujeedadiisuna maxay tahay
mashruucan waxaan bilaabay markii aan ururka madaxda ka noqday yacni magacan ma lahaan jirin laakiin wax waan dari jirnay inta badanna rotary clubka australia wuxuu ku mashquulsanaan jiray goboladan inoo dhow sida vietnam cambodia philippine sri lanka ayaan mashaariic ilkaha ah dental project baan ku leenahay mashaariic musqulahaan ka samaynaa sanitation qaybo waxaan ka samaynaa marka markaan anigu kusoo biree madaxda noqda waxaan maxaa loo samayn layaa qayb ka mid oo afrika ah marka saasaan africa ku bilownay inaan weliba geeska africa markaa mashruucu wuxuu ahaa markaan anigu ururka madax ka noqday mashruuc aan bilaabay haddii ilaahay ka raalli noqdo haddana waxaan la yidhaahdaa horn of african medical equipment mobility and diplomacy foundation urura ayaa hoos iman doona haddi kadib marka magaca geeska africa waxaan u arkay inuu yahay magacna midayn kara oon cidna gooni u sooci karaynin inta badanna waxaan u diraa in focuskaygu yahayna waa geeska africa maadaama mashruucan yahay mid tabaruca dadka shacabka ee afrika ka soo jeeda ama kuwa af soomaaliga ku hadlaba aan idhaahdo soomaali ha noqdaan ilin ilin dadan soomaali ahaan baa af soomaaliga ku hadli kara ee jooga waddankan australia sidee bay uga qaadan karaan kaalmada uga qayb qaadan karaan runtii waa su-aal wanaagsan had iyo jeer waxaa jirta aniga waxaa yimaada kolba communitiga laba meelood baa mashruucani kasoo gala mar dadka gudaha joogaba hosbitaalada igala soo hadlo yidhaahda waxaan u baahnay mararka qaarna waxaa yimaada dad halkan joogo deegaankii kasoo jeedaan yimaadaa jira marka waxaanu samaynaa fundraising inta badan waxaan isku dayaa anigu inaan dekadaha gaadhsiiyo ama berbera ama boosaaso ama jabuuti ama muqdisho ama kismaayo ama mombasa marka inta kale waxaa mas-uul ka ah kolba meesha deegaanka ay ku socoto marka halkana fundraising iyagu marka waxay kaga qayban qaadan karaan markaanu fundraising samaynayno inay dee wixii dhaqaalay ku biirin karaan hadday weliba kol qofba deegaanka uu ka tirsan yahay inuu ku biiriyo i think town baa ugu muhiimsanaanaysa hadday mashaariic la yimaadaanna maadaama anagu isku ka mid tahay soomaalidu inay yimaadaan oo ka qayb galaan mashaariicda haystaan weliba qeybta caafimaadka inaan samayn aad baan u jeclaa
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12 3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
dadka halkaa idin jooga miyaa jiro oo hay-addiina ka mid ah sidee baad kalsoona ugu qabtaan marka alaabta sidaa qaaliga oo ah oo qiimaha leh aad dirtaan in meeshii aad rabteen ay gaadhaysaan oo dadkii la rabay inay ka faaidaystaan ay ka faa'iidaysanayaan kalsooni inteen la-eg baad ku qabtaa jaamaca oo adigu haddii aad tahay madaxii hawsha u qaabilsanaa ee australia u jooga halkan had iyo jeer waxaan sameynaa markay dadku noola yimaadaan barnaamijkaas oo kale anugu baaritaan gooniyaan sameeya iminka tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado kan aan dirayo wasiirka arrimaha ku-xigeenka ee arrimaha etoobiya ayaa wuxuu tegay magaalada dardhabe wuxuu la kulmay ku-xigeenka duqa magaalada marka hosbitaaladay booqdeen saasuu xidhiirku ku bilaabmay kabacdi waxaan isku dayay inaan la hadlo qofka cusbitaalka mas-uulka ka ah su-aalooyin badin baa weydiinaysaa waxaad hubinaysaa qaabka aad wax u samaynayso heshiis baa idin dhex mari karaya marka waa in heshiis jira aada go-aama oo idiin yaalo oo oo qoraala midda labaadna had iyo jeer saaad aragtay report baan soo diraa markay hadda ka baxayo iminka khamiista waxaa laga yaabaa ama weekendiga inaad aragto reportka halkan laga dirayo ciddii kasoo qeyb gashay sida duqa magaalada oo hadda igu yidhi waan imanayaa wasiirka ama ku-xogeenka arrimaha dibadda ee australia islamarkaana ergeyga gaarka ee badweynta india team wats wuu ku maqan yahay wuxuu rabay inuu yimaado san kuu sheegay waxaa ila shaqeeya hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee australia iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ethiopia waxaa kaloo halkan imanaya maanta safiirka ethiopia u fadhiya oo kasoo qeybgalay xafladda safiirka noo jooga australiyaan ahaan noo jooga adiisna markii aan u diray matalan tusaale ahaan gobolka tigreyga magaalada maqale naagtii safiirka australiyaankahayd baan u diray meeshay tagtay idii baaba containerka furtay hadda nin kalea lagu bedelay wuxuu ahayd inuu tago magaalada jigjiga kii ugu dambeeye tagay laakiin mayna suuro gelin maadaama harimo amni awgeed loo baahan yahay inay fasax qaataan laakiin waxaa maanta og arintoo dhan dowladaha deegaanada ama ha noqoto somalilan ama meelaha kale loo dirayo ama dowlad deegaanka ha noqoto ama dowladaha federaalku marka had iyo jeer kalsoonida waxaa keenta inaan hubinno in dadkani ay yihiin dadkii saxda ahaa iyo inayna gaadhin midda kale sidan hadda aad samaynayso kale midiyagan keena oo midiyaga iyagu ay wataan maaha mid gaara ayaan keenaa inay arintan yani la tuso dadweynaha meesha ka timid iyo soo timid markay halkan ka baxaysa iyo markay halkaa joogtaba si ay yani wacyigelin ugu noqoto dadweynaha jaamaca waad mahadsan tahay aniguoo dee anigu miidiyadii ka tirsan oo aan afka kuugu ridaynin waxaan ka fahmay marka warkan aad ii sheegtay iyo kuwii aan soo arkay anigu qoraaladii aan soo akhriyeyba tabarucani wax inaanu ahayn sidii wax dad suuq wax ka arooriyay oonoo intaa container lagu tuuro meeluun laysaga diray laakiin wax nidaamsan oo lagu xisaabtamayo oo dadkii laga qaaday tabarucan lagu soo celinayo war sugan meeshii la rabay inuu gaadho saasaan u fahmay soomaha waa sax weeye micnaha iminka matalan anagu hadda sheer qalabkan waxaan ka helnaa mid ka mid a iminka matalan kor alaabaha qaar sida hadda u taqaano western health oo ka tirsan force grey sunshine melton sunbury bakismash waxaa hoos yimaada qayb kalena waxaan xidhiir la leeyahay austin oo mashiinada ka hesha dhowaanna waxaan ilaa qaad la yeeshay royal children hospital marka iyaga waa inaan dib ugu soo celinaa saad sheegisay transparency iyo accountability in qalabkii meeshii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagaadhay because taas baa ugu muhiimsan taas baanan inta badan noo suura gelisay inaanu markaan wax dalbano iminka markaan fundraisinga sameynaynay qoraalada arkeen waxaanu ku dhammaynay lacagtii aan rabnay afar toddobaad bay dadkii iyagoo dadka qaar isagoo wadamadanba maba joogaan waxay joogaan maraykanka iyo canada iyo tabrucaadka noogu sameeyey marka taas baa muhiima had iyo jeer mashruuca kan idinku xigaa ma og tahay mase idiin qorshaysan yahay runaantii waxaa jira dad badan oo fayl noogu jira iminka waxaa ka mid a gobolka amxaarada magaalada madaxdiisa labaad gonder waxaa kaloo jira niman ka tirsan dad weyne sameeyey magaalada dhagax buur oo kale waxay leedahay mental hospital oo u baahan in adeeg kale loogu sii daro oo ay sameeyeen dad yacni jaaliyadda kasoo jeeda gobolka jarareed waxaa kaloo codsi ka yaala magaalada qabri dahar waxaa kaloo jira gobolka doollo magaalada la yidhaahdo wardheer meel u dhowo ceeldheer yidhaahdo codsi baa ka yimid gaalkacyo codsi baa ka yimid waxaa kaloo codsiga ka yimid hargeysa waxaa kaloo ka yimid ceerigaabo marka waxa weye waxay ku jiraan liiskay ku jiraan ana inta badan waxaan isku dayaa markaan hawsha container dhammeeya saddex bilood buu qaata ayaan ka kala bilaaba marka taas baanu eegnaa baahida iyo sida loo kala horraysiin kara iyo siday dadku usoo kala horreeyeen marka way jiraan dad badan oo weli waiting listiga ku jira jira haddii aan adiga qudhaada taariikhdaada dib u yara raacraacay xitaa waxaan arkay joornaal sawirkaaga ku yaallo oo laba kun iyo afartii ah yacni inaad arrimaha bulshada aad ka shaqaynaysay jaamacow maxaa yacni intaasoo dhan aad uga shaqaynaysay arrimaha bulshada waa xaggee tamartanoo dhan ka hesha aad baad umahadsantahay cabdinuur tamartan koley waxaa ku siinaya markaad aragtid waxa aad dartay tiyo u faa'iidaysay iminka tusaale ahaan haddaan ku siiyo wheelchair qof laxaadla oo wadankii jooga markaad aragtay isagaiyo ka faa'iidaysanaya independent living uu helayo oo adeegii dadkii uu ku xidhnaa uu ka baxayo iyo waxyaabihii aad aragtay sariirtii ood arkayso yani ventilatorkan halkan ka darnayma ilmo yaroo qabri bayax laga keenay oo jigjiga laga keenay oo paralyze ah caawiyey markaad markaad aragtid yani natiijada inta anu markaan wax dirayo inta badan excited emotional me laakiin markay gaadha meeshii loogu talagalay ayay farxad ku galaysaa iyo tiyoo loogu adeegayo toddoba sano ka hor waxaan bilownay qeybta keliya sifaynta magaalada jigjiga oo isku tagnay mashiinadii ugu horeeyaan daray etoobiya marka lagu sheego waa boqoliyo labaatan milyan marka qaar waxaa layihaha boqoliyo soddon milyan laakiin public dialysis center way yaryahay magaalo madaxda adiis bay tegaan marka waxaan hadda joojiyey qofkii intuu magaalada jigjiga ka taga tegi jiray adiis because markuu tago wuxuu u baahan yahay hoy buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay waxaa kaluu u baahan yahay cuntadii buu u baahan yahay alxamdulilah waxaan aada ugu mahadnaqayaa jaaliyadda joogta minnesota oo sanadkii kale oktoobar yacni aada qayb weyn ka qaadatay iyo dadka ganacsatada ee degan dowlad deegaanka oo wax weyn nagu taray marka hadda waxaan noqonnay sentarka ugu fiican ee publica haddeerna waxaanu ku jirnaa oon qaybtii biyaha dhammaynaynaa magaalada goday hararna mid baan ka sameeyey kuwii hararna way ka joogeen dadka afrikaanka ah ee gobolkan victoria joogay ee australia gaar ahaan inta reediyogan dhagaysatay af soomaaliga ku hadasha maxaad fariin u diri lahayd wallahi fariintaan u diri lahaa waxa weeye gaar ahaan dadka soomaalida intaan muddadan ku jiray waxaan arkay yacni meel gaab oo bannaan oo weliba aada aan isleeyahay caafimaadka hooyadii iyo dhallaanka oo sida tarxiifka nadaafada hooyada iyo fursada helitaanka adeegyada caafimaadka waxaan adda aada u jecelahay inaan dowlad deegaanka iyo soomaalida magaalada jigjiga iyo ka sameeyo dowlad deegaanka herarida yacni meel maternity hospital ah qalabdarisuun maaha ma waa inaan dirnaa oon samaynaa taa laftigeeda marka waxaan aada u ogaaday inay dadku aada ugu baahan yihiin ama ha noqoto somalilan ama ha noqoto puntland ama waqooyi bari ha noqoto ama ha noqoto galmudug meelaha ay soomaalidu degto kale ama n f d ba ha noqoto laakiin ama etoobiyada kaleba ha noqoto waxaad moodaa in aada loogu baahan yahay maternity hospital oo hooyada iyo dhallaanka u adeegta marka waxaan olin lahaa qof kastaba kaalinta aad kaga aadan tahay ayaa ku habboon inaad kaga jirto wax weynna waan ka qaban karnaa waayo resource meesha fara badan ugu yaala kaasina wuxuu ahaa jaamaca faarax oo inooga warramayey shixinadii taageerada ahayd ee ahayd qalabka caafimaadka ee uu u diray magaalada dirdhaba cisbitaal ku yaala
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12 3 while supplies last. Selection varies by location.